saad sheegtay bay ahayd waxaanu ahayn ganacsatadii suuqa waaheen dabkuu ku haleelay halkaasi ay meheradaha faraha badan kaga gubteen laakiinse noloshu waxa weeyaan de waa waa qori isku dhiib waxaanu bartii ka bilownay hadda inaanu isla suuqii waahayn koonayaashiisa maadaama suuqii kale uu xidhan yahay inaanu muxuuahay ka bilowno meheradihii aanu ka ukunno qaybii ay ka koobnaayeen qaybtan imika aynu taagannahay oo ah qaybta qudaarta soo dejinta iyo muxuuahay jumladda iyo tafaariikhdaba dee waa adiga arkaya waxaanu magaalaynay suuq uu fiday waxaanu magaalaynay koonihii suuqa oo aad runtii aan awal hore cidiima jirin adiga arka inay camiran tahay sidaa awgeed baan walaal markaa iminka hawshii ganacsigii aanu halkii kasii wadnaa de waan adiga arkaya inaan muxuahay si fiican oo qurux badan oo wanaagsan u ganacsanayno waxaan leenahayna kolley meel kastaba waa suuq mar meel kasta oo la degaaba waa suuq haddaad koono degto ood alaabtii ay tama dadku u baahnaa inaad keento dadku iyagaa imanaya iyagaa baahida le iyagaa u baahan marka maasha allah adiga arkaya inay dadkii de aan muxuu ahaye ay halkan iga dawyimaad inaga adeeganayaan
khudaartan imika bal noocyadooda haddaad si guud u eegtid aad iibinaysid cabdifitax ama shirkadiin aad ka shaqeynaysa qudaarta walaalan ka shaqeynaa waxa wey horta guud ahaan qudaarta qaybta macaanka iyo qaybta muxuu ahaye kudarsiga ahba waxay ka kooban tahay kolley aytamo fara badan haddaan kowi laba idhaahdo waa akhyaarkii binigaalkii barbaroonigii baamiyihii kaarootadii kaabashkii liindhanaantii qadshigii liinmacaantii babaygii cambacaadkii iyo muxuu ahaye kaarootadii oo dhowr nooca dee waxaan leenahay markaa kole toontii dee lama soo koobi karo walaal iyo tamaadhadii iyo baradhadii basashii waxyaaba fara badan bay kole ka kooban tahay marka waxa weeye item kasta oo qudaarta ah waa iibinaa waana gadnaa marka qofka imika cunto samaysanaya ama hooyo suuqa ka adeeganaysa ha noqoto ama dadka hudheelada ha noqoto meel kalu maraya male hadda kasta oo muxuu ahaye uu baahan yahay bartan uu ka helayaa midda kale walaal waxaan kugu daray aanu ka shaqaynaa waxa weeye inaan weliba qofka noo yimaada iska daayo qofka jooga koonaha magaalada waad arkaysaa iminka janaale grocery online weeyaan waxaan ugu shaqaynaa qaab onlinea markay soo dalbadaan qudaarta oo kale iminka waxaan leenahay muxuu ahayey application ay kusoo dalbanayaan iyo call center iyo weliba bage markay dadku ay soo dalbadaan ay qudaarta soo dalbadaan inta ugu badan waxaan u geynaaba muxuu ahayey dacalada magaalada afarta koone magalada ka kooban tahay iyo degmooyinka ku hareeraysan oo gaadiidka aan u saaro markaa kulley qaab online waan ku shaqaynaayo dadku way noo yimaadaan waana u dhiibnaa
shirkad khudaarta iibinaysa deetana markiiba habka online-ka ah iyo applicationka markay maqlaan dadka qaarkood hal sul taagaanoo sidii hore dhaqanka ahaydun in khudaarta loo iibiya ay u qaataan bal haddaad yar faahfaahisid imika qof kasta oo internet haysta ma wuxuu awoodaa inuu shirkadiina galo oo u helo walaal wuxuu awoodaa qof kasta oo internet haysta inuu galo oo uu helo bage bay leedahay janaale groceria whatsappki bay leedahay call centerki bay leedahay qofku halka uu joogo qaybtii uu haysto ayuunbuu ka adeeganaya qaar call caadiya kusoo garaacayaan call centerkii iyo weliba bagekii caadiga ahaa ee janaale grocery ahaa meesha uu joogo uu kaga dalbanaya markaa dalabka halka uu ka dalbado ayuunbaa muxuu ahaye aanu anaguna waxa uu naga dalbada ayaanu u adeegayna haddii weliba ku darso walaal khadarow waxa weeye waxaa jira oo kale qudaarta waxaa jira suuqa markuu qof ka fog yahay koonaha magaalada uu joogo kale waxaanu uu adeega kale uu baahan yahay annagu aanu hayn sida hilibka oo kale iyo waxyaabahaasoo kale suuqa uga baahan yahay annagaa u dhammaystira adeega uu dalbado wuxuu doonaba ha ahaaday isagoo dhammaystirama annagu ayaanu ugu dhiibaynaa gaadiidka janaale ama mootooyinka cabdifitax ma laga yaabaa dhibtigii suuqa waahen ka dhacday iyo khasaarihii idinka soo gaadhay shan meheredood baad adigoo kale ku weyday oo kuu furnaa kadib inaad fikraddii maskaxdii aada u tuujisay oo dhibtii kadib aad saan u fikirtay oo aad fikraddan cusub ka heltay marka hore way jirtay walaal may waa runtaa wallaahi balaa'i waxay ku bartaayeen wax kastoo dhaca wax cashir baad ka baranaysaa inaanu adeega online-kaa samayno waxaan ugu kaliftay oo aanu qaabkan ugu samayno oo iminka aan weliba aad mooda inaanu tadawur ku samayno oon kordhinba ku samaynay casriyeyntii khudaarta qabkiibuu ahaa saddex arrimood baanu ka faa'iidnay waa marka koowaad suuqii oo fiday oo koonayaasha u baxay waa uroo suuqa bartamaha ciiir jaam la geliyey laakiin seemka waxaa loo baxay xaafadihii iyo goobo aad arkaysa imka goobtaad joogto oo mise jaamicii ku dhow qaybtan imika online-ka waxaan la bartay macmiishii aan isweynay markaanu macmiishii isweynay ee aanu meelaan iskugu soo hagaagna weynay maadaama haddana inaanu baahidin ay jirto inaan midi baan adeegsanay markaanu midiyihii adeegsanay aanu soo bandhignay inaanu halkaa joogno qaabkaana ugu adeegayno intii macmiisha noo hayday in kaleo malaayiinayda laftigooda macmiishoodii weydo meel ay wax ka iibsaan la ayaanu u fududaynayna goobtii ay joogeen iyo halkii ay joogeen aan ugu adeegno